waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa magaalada melbourne lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen ganacsato iyo xubno kale oo bulshada ka tirsan kulanka ayaa looga hadlay sidii loo aasaasi lahaa urur ka shaqeeya danaha ganacsatada soomaalida ee magaaladan melbourne iyo sidoo kale in laysku xiro ganacsiyada kala duwan ee bulshadu ay leedahay waxaanu goobta kula hadalnay qaar ka mida qabanqaabiyaashii kulankan ganacsato iyo xubno kale oo ka qayb galay kulankan cabdicasiis shir ismaaciil waxaan ahay mulkiilaha sahras kijin barnaamijka in ganacsatadu midowdo oo isxog waraystaan oo wax wada qabsadaan waxaa barnaamij iga guuxaaya cabdi cilmi markuu iimu yidhi barnaamijkaasaan wadaa waxa ay yidhi barnaamijkaas sidii loo hirgelin lahaa aan u gudubno markaa hirgelintiisiina maantay bilaabatay in maanta la sarko intaasoo business ownarisa ama mulkiilayaal oo ganacsato ah ay sarkaan wada sheekaystaan ishuyada iyo barnaamijyada waxaa jiro iyo dhibaatooyinka caqabadaha laysla faaleeyo la falaqeeyo kadibna ururkan suu usii socon lahaa u midho dhali lahaa wax laysaga faa'iidaysan lahaa wax loo wada qabsan lahaa wax cajiiba waaye maanta waxa dhacay oo maaragtay oo bogaadin mudan oo hawsha in la sii wadana ay ay wakhti tabar u baahan tahay laakiin insha allah bilow fiican waaye waa garta qudbooyin badan baa laga soo jeediyay maxaa kaaga baxay qudbooyinka dadka soo jeediyaan
laba waxyaabood baa iiga baxay baahida jirta iyo in wax wada qabsigu muhiim yahay soo labadaas baahidood baahidiina way jirtaa caqabadihii way jiraan duruuftii way jirtaa midnimada in lagu dadaalo oo markaas wax la wada qabsadana waa meesha loo guuraayo marka soo labadaasa iiga soo baxay marka waa gartaa maadaama aad makhaayad leedahay ma jiraan urur hoose oo makhaayadaha ama dadka cuntooyinka sameeya soomaalida oo melbourne ay leeyihiin maya ma jiraan soomaali industariga maqaaxiyaha ama cuntada ama gaar ha u kariyeen oo catrin ha lahaadeen ama maqaaxiya waaweyn ha lahaadeen ma lahan wax isu keenaya ama urur ha noqoto ama gole yar ay ku shiraan ama meel ay ku sheekaystaan ma jiraan marka taas waxyaabaha uu ururka xalinaya ama la cuskan doono oo aan ka wada shaqayn doono mustaqbalka noobay ka mid tahay magacayga waa xuseen harakow waxaan ka mid ah odayaasha magaalada degan runtii barnaamijka maanta laiskugu yimid waa barnaamij aad u fiican talooyinka soo jeediyay ragkii soo qabanqaabiyey in soomaali community halkan loo sameeyo urur ganacsiga oo advocates u noqdo oo soomaalida advocates u sameeya marka waa tale aad u fiican runtii waan soo dhoweynaynaa waana wixii tala waan siinaynaa runtii tusaalooyin waxaa ka mid ahaa waagii xawaaladaha soomaaliya laga joojiyey ururka xawaaladaha intay isu tageen waxay samaysteen urur dee aniga iyo ibraahim iyo rag guddi ahoo markaas loo xil saaray inay arrintaas advocates u sameeyaan runtii advocates fiican aan sameeyay meel fiican aan gaarsiinay talooyinkiina waa lagu guulaystay runtii wax kastoo la sameeyo haddii si fiican loo howlgeliyo waxbaa ka soo baxay arrintan waa arrin aad u wanaagsan runtii ganacsatada soomaaliyana wax tari doonto oo aadan u soo dhoweynaynaa marka wagarta maxaa laga baran karaa baa isleedaha marka marka aa fiirisatiya xawilaadahoo kale maxaa caqabadaahoo waagaas aad marteen oo aad isleedaha hadda in waxaa loo baahan in laga gudbo wallaahi arrintii xawaaladaha wakhtiga waxay ahayd arrin ay bangiyada go'aan ka gaareen inaysan xawaaladaha marba aysan waxba taageerin aysan lacag u dirin laakiin dowladda australia arrintaa way ka soo horjeeday waxay rabtay in bangiyada ay ogolaadaan laakiin bangiyada cid khasbi karta ma jiro waddanka waa waddan xornimo jirto marka australia dowladda waxay go'aansatay xawaaladahan ay xorriyad u siisay inay lacagtooda iyaga qaataan ay dubay gaarsiiyaan si ay ku gaarsiiyaanba waa loo fasaxay marka nidaam waxay samayn jireen waagii hore intay isku darsadaan ay lacagaa dhowr milyan dollar ay ku qaadi jireen boors ay dubay ku geyn jireen markii dambe waxaa soo baxay kambaniya hadda lacagta qaado hadda kambaniyadaasay u dhiibtaan lacagii kuwaasaa qaado oo arrintiin wax waa arrin lagu guulaystay naqatay macnaa dowladda advocasiga waagaa sameynay dowladda aan aan aan aan wadahadal la galnay runtii waxay dhalisay in soomaali businesskooda uu yahay business sax ah oo yacni qalad ku taagneen nidaamka sharcigana raacsan taas waa ay dowladda u taageertay in loo fasaxoy lacagahooda ay boorsa ku qaataan arrimahan kale haddanaan maanta halkan laga soo jeediyey ganacsatada soomaaliya way kala duwan yihiin ninkasta baahidiis way kala duwanaan doontaa laakiin waa runtii u baahan kii u baahan training in la siino in loo advocacy loogu sameeyo dowladda lacag badan ay ku bixisaa dhinaca trainingada dadka ganacsiga cusub soo gelaayo kaalmooyin badanaa jira ma ah lacag la siinayo laakiin wax waaye in aqoontiis la kordhiyo marka arrimahaas dhanaa jira waxaan u baahan tahay qof ku mitilo marka arrintaa waxay maanta dadkaa la yimida waa arrin yani lasoo dhoweyn karo loona baahan yahay community dhexdiisa bismillahi raxmaan raxiim walaal xasan waa mahadsan tahay barnaamijkan maanta wuxuu ahaa barnaamij ay isugu yimaadeen ganacsatada degan ee gobolkan victoria ama magaaladan melbourne oo ku kala jira ganacyo kala gedisan tradeska auto maaragtay industriga n d i s ka child care ama day care xawilaado waxaa yimid dadkii miidda ahaa oo maaragtay runtii ugu qiimaha badnaa aan idhaahdo in dadku dhan qiimay leeyihiin laakiin ugu firfircoonaa fakerka iyo inay wax tabcaan iyo business sameeyaan baa isugu yimid meeshaan waana maaragtay runtii la kala faa'iidaystay waxayd barnaamijka ugu horreeya oo la isugu yimaado waxaana lagu heshiiyey in la wado arintaa oo magaranaysaa dibatekaas uu furnaado in layska warqabo oo maaragtay ninba meel cidlaah uu maarata usa ku dhuminin ee layska warqabo oo laisu yimaado oo wadatashi iyo isbarashadu ay sii socoto website in la sameeyaa lagu heshiiyey group maaragtay consul ah oo somaaliya business consul in la sameeyaa lagu heshiiyey haddana dad baa loo xilsaaray inay shaqadaa soo dhammaystiraan kulan danbaa loo ballamay markaa shaqadaa dadka ay soo dhammaystiraan in la isugu yimaado marka run ahaantii wuxuu ahaa barnaamij aada iyo aad dadku ay niyad wanaagsanna muujiyeen dadka soo qabanqaabiyeyna ay kala tageen farxad iyo iyo rayrayn waayo sidii maarata ay filayeen si ka fiican ayaa looga soo jawaabay waa gartay waxaad moodaa dadka qaarkood xoogaa walaac inay ka muujinayeen in soomaalidu marka hore ay isu yimaadaan bilaabaan laakiin dhammaystirkii uusan jirin sidee ku hubinaysaan marka in hawshan la dhammaystiri doono walahi soomaalida halka isugu timid xasan oo soomaalidii hore waa ka gedisan yihiin maaha kuwa suuqa iyo joogo oo fadhi ku dirirka ma ahayn halka dadka yimid waxa weye dad xilkas ah oo aada u qiimo badan oo ganacsatayaal ah oo timku qiimo ugu fadhiyo oo warka ay sheegayaan ay run ka tahay oo aan ku dhaqmi karinin dhaqanka jidadka ama fadhi ku-dirirka ee ah dad yacni ma garanaysaa warkooda iyo qowlkooda iyo sharaftooda aad iyo aad u ilaalinaya maarata bay ahaayeen khudbooyin badan baa laga soo jeediyey maxaa kuugu xiiso badnaaday dadkii hadlay walaahi waa runtaa khudbooyin badan baa laga soo jeediyey waxaa ugu xiiso badnaa markii ugu horreysay in yacni inta hal qof uu ka hadlo yidhaahdo arrintaani muhiim bay inoo tahay isku xirnaanshaheednu muhiim weeye is-ehelaysinteena iyo soomaalinimadeenu muhiim weeye oo tusaalooyin badan uu soo qaatay kumunitayaasha kale iyo say isugu xiran yihiin ayaa waxa weeye ugu qiimaha badnayd oo markiiba dadku aada moodid inay u riyaaqeen maarata loo sacbiyey lasoo dhoweeyey waxaana aada iyo aad maarata runaantii aan aan aan aada u jeclaystay oo aad moodid yacni in ay ay aan qulubtooda inaan ku jiray aada moodayso sida xilkasnimada oo wanaagsan oo ficilada leh oo soomaalinimada leh oo dadnimada leh oo ay dadka qaarkood u hadleen asalaamu calaykum xasan aada u mahadsan tahay dhammaan bahda saxaafadda s b s maanta barnaamij aada u qurux badanaa meeshaan ka dhacay ganacsatada melbourne ayaa isugu imaaday annagoo ka wada hadlayna baahida aan u leenahay urur ganacsi oo isugu imaado oo ka fikira ganacsiga soomaaliyeed sida kor loogu qaadi lahay ama bulshada australiyaanka aanu la wadaagi lahayn ama ganacsiga u baahnaada tababar ama networking sideen ugu abaabuli lahayn intaba waa garta maxaa khudbada ka soo jeedisay meesha waa ka hadashay maxaa ugu muhiimsanaa hadallada soo jeedisaade walaa in la wada hadlo muhiimaddu waa haddiina la wada hadlin ma aragtaa waxaan hayna ma garanayno marka wadahadalku markuu dhammaado waxaynu u dhaqaaqi karnaa in qof kastaba maaragta ganacsiguu leeyahay iyo fursaduhu haayo maaragtaa in la arko ay muuqdaan communitiga qof kastana fursadaasu ka faa'iidaysto siday bulshadaba caawa ay ka turjumayeen baahi badan baa ururkan loo qabaa waxaan rajaynaynaa si degdega maaragtaa inaan ururkan aan ku dhaqaajinno ganacsatadana aan isku keenno si joogto ah tayadoodana la dhiso connectionkoodana la dhiso markii ayaga isku imaadaan communitiga afrikaankana aan gaarsiinno kabacdi aan gaarsiino wada australian communitygana aniga axmed nuur ama axmed maxamed nuur weeye waxaan ka mid ahay beesha soomaaliyeed oo halkaan melbourne australia ku nool shirkan maanta ama fadhigan maanta waxaan isugu nimid inaan dareennay baahi in loo qabo urur ama isu tag ganacsatada soomaaliyeed oo muddo dheer eh, ku dhex jireen eh, businesska australia laakiin aan si fiican uga dhex muuqan maxaa yeelay caqabaad badan inay hortaagan yihiin yaan dareemaynaa caqabaadkaas aan u aragnay midda ugu weyn ay tahay inaysan iskaashi iyo isku duwanaan dhexdooda eh, aysan lahayn Eh, midda kale ay em, ka dhibaatooyin kala kulmaan eh, fulinta ama em, u hab- u- u hoggaansanaanta sharciyada dalka eh, xagga canshuuraha xisaabaadka iyo wixii la mida Eh, waana suurtagal sidoo kale inay eh, af ingiriisiga iyo aqoontiisa iyo wixii eh, la mida ay dhibaato ku tahay caqabadahaas oo dhowrka iyo wixii kale waxaad moodaa inaysan em, meeshii ay ka bilaabeen eh, soddon sano ka hor inaysan wax badan kor uga kicin kor u kiciddu waxay noqon kartaa businesskooda oo ballaarta businesskoodoo barta si ka duwan sidii hore inuu wax u qabto businesskoodoo la qabsada habdhaqanka iyo iyo iyo teknolojiyadda businesska maanta socda Eh, maanta waxaa laga hadlayaa eh, electronics iyo artificial intelligence iyo wixii la mida Eh, marka eh, eh, waa wax waa wax riye uga ekaanaysaa ganacsatada badan oo soomaaliyeed waxay weli u shaqaynayeen habkii macdaarkii eh, haddii ilaahi kuu ron yahay eh, konton sano lixdan sano eh, dalkii ka jiri jiray ama hadday dhar gadayaan ama cunto gadayaan ama wixii la mida Eh, shirka goordhoweed waxaa laga sheegay in cuntada soomaaliyeed ay u yimaadaan dad soomaaliya keliya oo ayna lahayn macaamiil kale maalintii dadkii ay arrin kale ku mashquulaan ama aroos aadaan inay waayayaan macaamiil iyo wax cuntadoodii soo doontay marka eh, ururka aan soo jeedinayno arrimahaas oo dhan buu kala talin karaa Eh, wuxuu kala talin karaa xisaabaadkooda iyo em, canshuurahooda iyo siday u bixinayaan wuxuu kala talin karaa waxyaalaha xuquuqda ay ku leeyihiin hay-adaha kala duwan oo dowladda ama haddii canshuur laga cafiyayo ama haddii eh, loo fududaynayo shaqaale ama haddii em, haddii ilaa kuu ron yahay tababar la siinayo Eh, waxaasoo dhan dowladda in laga heli karaa suurtooda laakiin eh, intaan la raadinba dowladda maxaa laga helayaa iyaga haddii ay isu tagaan oo urur yeeshaan eh, waxa hawshaasoo dhan qabsan kara iskood eh, kana kici kara eh, heerka ay maanta joogaan Em, sidoo kale waxaad moodaa maanta wax badan lagama sheegin inaysan eh, beeshoodii wax adeega u qaban waxaa jira business walba eh, social responsibility wax la yidhaahdo leeyahay inuu wax ku soo celiyo mujtamacii ama beeshii uu ka yimid ama ku tirsan yahay Eh, australiana eh, qolo walba ama jinsiyad walba eh, matalaana greek eh, ciddaa doontid hadda dhowr haddaan sheego Eh, waxay leeyihiin ururadooda kuwii naga dambe kuwii ka dambeeyey ama annagaba naga dambeeyey sida dadkan hindiga ah oo hadda almost toban sano naga dambeeyeen Eh, waa waad yaabaysaa eh, sida ay u nidaamsan yihiin oo isugu duwan yihiin magacii waxaa la yidhahda saciid cabdiraxmaan saciid shiinle Eh, waa barnaamij loo baahnaa in hore loo bilaabo waana barnaamij wax ka ool u ah in ay ganacsiga eh, soomaalida eh, la qaabeeyo oo loo sameeyo eh, adres nin walba uu leeyahay ama waabeejiyo iyo urur ganacsi eh, soomaalida eh, heer fadra eh, heer heer australia ama heer victoria mid ku ahaadaba marka eh, ganacsato badan ama dad trade ka shaqeeya ama dadka eh, faryaamada bartay ama dadka eh, ganacsiyada qaarkood hela oo meel lagala xiriiro inay jirto qofkii qofka u baahan inuu webbejka galo oo helo oo wacdo oo shaqadiis shaqooyinka ayagaa siin karaa soomaalida aad ugu fiicanta meesha u badan tahayna baahi badan bay u qabtaa waxyaala ay ay furanayaan ama guryaha ama ganacsiga ama xawaadaha eh, ama makhaayadaha marka way isku baahan yihin ganacsigooda keliya way ku furan laakiin waa inay leeyihiin system isku xiran oo network ah oo meel ay kala xiriiraan leh marka waa arrin fiican waxaan rajaynayaa in la sii wado tijaabooyinkan hadda la wado guul baa lala gaaraya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaceyga waxaa la dhahaa cumar cabdulaahi waxaana ku magac dheerahay cumar power Ah, dhallinyarada aad igu dhan waxay yaqaanaan o p Ah, aniga waxaan ahay trady waxaan ku ku takhasusay telecommunicationka sida security camera installation oo kale tusaale ahaan internet issue um, data points waxyaalahaas laakiin soomaalida waxay ii sameeyeen mataqaanaa waxyaalo badan bay ii soo waceen markaa sidaa waxay igu kaliftay inaan waxyaalaha kalena barto um, waxaana sameynay network oo tradiga dhexdeena dhalinyarada dhexdeena ah oo shaqooyinka waa isku gudgudbinaa marka maantana en, meeshan aa imaanina wallaahi wax waa wax loo baahnaa en, waxaana kaga dhawaajiyey en, muhiimadda ay tahay in qof oo luqadaada ku hadlo oo wax alaal waxaa u baahan tahay inuu kuu sameyn karo gaar ahaan iyo guud ahaanba sababtoo ah meeshu qof ajnabi waxay kuu sameyn lahaa soomaalida wuxuu kuu sameynayaa mataqaanaa laba laba jibaarkeed iyo qiimo jaban taas oo taasna waxaa sii raacsan shaqadii oo warrantigeena uu uu yahay mataqaan almost bilash oo qofkii oo ka caawin karna intaan lacag ku jaaj garin lahayn anagoo gurigeena jooga taleefonka uga sheegi kara saan iyo saan iyo saan iyo saan samee marka faa'iidooyin badan waaye n wallaahi waxaana mataqaan aada ugu farxay dadka soo qama qaabiyey munaasabadan waxaana jeclaan lahaa inay sii socoto insha allahu tacaala maxaa is leedahay halkan waxaa laisku soo qaaday in urur loo sameeyo dadka ganacsatada soomaalida fikraddaas maxsee u aragtaa walaa fikrad aada iyo aada u wanaagsan weeyey waana loo baahnaa Aan waxaana jeclaan lahaa kulley siday mataqaana dadka kaga dhawaajiyeen soomaali sida wax loo bilaabay ma yaqaanaan sida wax loo dhameeyo ma yaqaanaan marka insha allah waxaan noqon doonaa kuwii dhammaystiri lahaa oona mataqaanaa dadkana garab galno because waa laisku baahan yahay ummadda dadka ummadda soomaalidana waa u baahan tahay annaga haddaan nahay shaqaalana waa mataqaanaa serviceka hadaa dadka provide garay haddaan nahayna waa- waa u baahan nahay waa laisku baahan yahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho